alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى اllahu wslama wbaarak calى nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wbacd waxaan kusoo jirnay kitaabkii ahaa cumdat اlaxkaam lilxaafid اlmaqdisi raximah اllahu tacaala waxaan ku guda jirnay baabkii ahaa baabu leylat اlqadri habeenka leylatulqadriga la yidhaahdo axaadiistii ka warramaysay habeenka uu yahay ayuu sheekhu ka warramaya raximah اllahu tacaala wuxuu soo arooriyey laba xadiid aan soo qaadannay oo tilmaamaysa inay toddobada dambe markaasi ama tobanka dambe ay u badan tahay inay tahay culimmaduna tacyiinka habeenkaas khilaaf badan bay ka muujiyeen ibnu xajar raximah اllahu tacaala toddobiyo afartan qowl ayuu markaas soo arooriyey habeenka laakiin loogu rajada badan yahay waa habeenka toddobiyo labaatan cinda aljumhuur axaadiis kalena way noo soo socotaa can abi saciidin اlkhudri radia allahu canhu ana rasuula اllaahi waxaa laga wariyay abi saciidin اlkhudri radia allahu canhu ana rasuula اllaahi rasuulka ilaahi sala اllahu alيh wasalam kaana wuxuu ahaa yactakifu mid ictikaafa fi alcashri alawsat min ramadaan tobanka dhexe oo ramadaan ayuu ictikaafi jiray faictakafa caaman sanad buu ictikaafay bimacnaa tobankii dhexe ayuu sanad ictikaafay xataa idaa kaanat markay ahayd leylatu ixdaa wacishriin habeenkii kow iyo labaatanaad wa hiya iyaduna alleylatu waa habeenkii allatii habeenkaasoo yakhruju uu baxayo min sabiixatihaa subaxeedii uu ka baxayo ictikaafkiisi min ictikaafihi ictikaafkiisa uu ka baxayo qaala nebigu wuxuu yidhi calayhi الsalaatu wassalaam man ictakafa macya kii aniga ila ictikaafay aniga la jirkayga qofkii ictikaafay falyactakif ha ictikaafo alcashra alawaakhira tobanka dambe ha ictikaafo tobankii dhexe kii ila ictikaafay oo ictikaafka ila wadaagayay tobanka dambena ha ku daro sababtu maxay tahay faqad uriitu waa laytusiyey haadihi leyla habeenkana laytusiyey habeenkuna waa habeenka leylatulqadriga weeye habeenkan leylatulqadriga ayaa laytusiyey uma unsiituhaa waa lay halmaansiiyey ta laytusiyey ayaa lay halmaansiiyey waqad ra'aytunii waan is arkay yacni riyaan ku yaan ku arkay wey ay ra'aytu nafsii fi lmanaam riyo waxaan ku arkay asjudu xaal aan sujuudayo habeenkaas subaxeedii fii maa'in wa tiinin biyo iyo dhoobo anoo ku sujuudaya min sabiixatihaa subaxeedii habeenka riyadaan arkay in subaxeedii aan ku sujuudi doono biyo iyo dhoobo ayaa riyada laygu tusay oo calaamadda lagu garanaya habeenkaasi waxay ahayd inaan subaxeeda ku sujuudayo dhoobadaas iyo biyahaas faltamisuuha ka raadiya habeenka leylatulqadriga fi lcashri alawaakhir tobanka dambe ka raadiya waltamisuuha ka sii raadiya fii kulli witrin tiro kastaoo yani markaasi kala dheero kala badan ka raadiya qaala abi saciid wuxuu leeyahay famatarat asamaau samadii baa roobaysay tilka leyla habeenkaas habeenkii kow iyo labaatanaad bay samadu roobkii baa da-ay cirkii baa markaa roob keenay wa kaana almasjidu masjidku wuxuu ahaa calaa cariishin cariish buu ahaa masjidku rasuulku calayhi salaatu wasalaam cariishku yani waxaa weeyaan caleemaha timirta iyo waxyaalahaas ayaa xagga sare ka saarnaa oo saqaf ooga ee markaas u ahaa yani cariish oo kale sida cariish oo kale u ahaa fa wakafa almasjidu masjidkii baa soo darooray oo biyihii soo daayey yani wakuufku waa khara minhu اlmaau biyihii baa ka soo da-ay weeye xata ibtalat اlardu bihi ilaa dhulka uu qoyey marka waa daroorada la yaqaano weeyaan fa absarat caynaaya raawiga xadiidka wuxuu leeyahay indhahaygu waxay arkeen rasuula اllaahi salى اllahu calayh wasalam wa calaa jabhatihi xaal jabhadiisu iyo sujuuddiisu iyo wejigiisu uu ku sugan yahay aharu اlmaa'i biyihii raadkooda watiini iyo dhoobadii min subxi ixdaa wacishriin subixii kow iyo labaatanaad habeenkii kow iyo labaatanaad subixiisii subaxii waxaan arkay nebigoo markaa raadkii biyihii iyo dhoobadii wejigiisa ay ka muuqdaan ayaan markaa arka xadiidkan wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi الsalaatu wasalaam inuu tobankii dhexe ictikaafay dabadeed inuu sheegay saxaabadii inay tobankii dambena ictikaafaan sababtan waxay ahayd wuxuu nebigu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam waxaa lay tusiyey habeenkii leylatulqadriga ayaa raye laygu tusiyey kadibna waa lay halmaansiiyey aa inuu u sheego habeenkaasi ka ay tahay inuu u sheeguu rabe laakiin waa halmaamay xadiid kalea sheegaya uu nebigu leeyahay calayhi الsalaatu wasalaam waxaan u soo baxay si aan idinkugu sheego habeenkii anoo doonayaan idiin sheego ayaan soo baxay markaan soo baxay fatalaaxaa fulaanu wa fulaan hebel iyo hebel baa murmay laba nin baa dooday fa ruficat habeenkii waa la rafciyey oo waa layga qariyey murankaas iyo dooddaa hebel iyo hebel ay doodeen daraaddeed baa loo rafciyey wa casaa an yakuuna khayra lakum inay khayr sidaa idiin tahay ayaa markaa dhici karta xadiiska bukhaariy muslim baa warinaya xadiidka kale marka sababtu inay sidaa ahayd ayuu xadiidkaasi tilmaamayaa nebigun uu rabo inuu u sheego inay khayr tahay baana dhici karta sababta loo qariyey waayo waxaa dad badan tobanka o dhan ama bishoo dhanba waxaa dhici karta inay dadaalaan ayagoo raadinaya habeenkaa yuusan ku dhaafin habeenkaasi yuusan ku dhaafin ayagoo le inay bishii o dhan dadaalaan ayib haddii laakiin habeenkii la cayimo waa habeen heblo la yidhaahdo waxaa dhici karta dadkii intay iska daayaan khayrkii iyo wanaaggii inay habeenkaa un bas u diyaargaroobaan faqad oo khayrkaa faraha badan leh oo habeenadii kale ay kasban lahaayeen inay iska daayaan marka min haadihi naaxiya marka laga eego waxaa dhici karta inay khayr u tahay in habeenkii laga qariyo si bishii oo dhan ay u dadaalaan si ay habeenkaa u waafaqaan ayib marka habeenkaas wuxuu ku jiraa tobankaa dambe marka in tobankaa dambe la ictikaafo ayuu nebigu u sheegay saxaabada radia allahu canhum weliba calaamad buu u sheegay habeenkaas yani waxaa weeyaan la tusay waxaan ku riyooday oo riyo laygu tusay habeenkaas subaxiisa inaan ku sujuudi doono meel qoyan oo biyo iyo dhoobay ay ku sugan yihiin habeenkii ko iyo labaatanaad subaxeedii habeenkii baa roob da-ay subaxii arrintii baa dhacday nebiga riyada uu ku arkay ayaa subaxii dhacday oo waa la tusay oo raawil xadiid saxaabigu wuxuu leeyahay nebigii baan arkay oo biyihii iyo dhoobadii ay wejigiisa ku yaallaan waxayna ahayd habeenkii kow iyo labaatanaad subaxeedii marka culimmada kuwa ku tegey inay tahay habeenkii kow iyo labaatanaad xadiidkanay ka qaateen xadiidkan ayay ka qaateen waxaa ka hor imaanaya axaadiidta kale oo sheegaya markaas habeenno kale ayaa markaa ka hor imaanaya laakiin sida ugu fiican oon hore usoo tilmaannay waa in lagu jimcinayo inuu guurguurayo habeenkaas habeen wuxuu ku beegnaanaya waxaa dhici karta sanadkaas inuu ku beegnaa habeenka kow iyo labaatanaad ka ku xigana inuu ku beegmo habeenka saddex iyo labaatanaad ka ku soo xiga inuu ku beegmo toddobiyo labaatanka ka ku soo xiga inuu ku beegmo sagaaliyo labaatanka ayaa dhici karta marka habeenkaas nebiga riyada lagu tusay calayhi salaatu wasalaam sanadkaas inay ku beegnayd kow iyo labaatanka ayaa markaasi dhici karta marka intiqaalkaas uu guurguurayo qowlkaasa wuxuu noqonaya qowlka kulminaya aqwaasha markaasi laisugu khilaafay tacyiinka habeenkaas waxaa laga qaadanayaa xadiidkan in marka ay bannaan tahay ictikaafka la ictikaafayo tobanka dhexe ramadaan laakiin tobanka dambe ayaa ka fadli badan laakiin la ictikaafi karo waa laga qaadanaya ayib ictikaafkana asagaa inoo soo wada waxaa laga qaadanayaa yan waxaa weeyaan in habeenkii laytulqadriga in la raadiyo in la raadiyo raadintuna waxay noqonaysaa in cibaadaadka lagu dadaalo mujarad in la raadiya bes waxba ma tarayso waxay tahay in cibaadaadkii lagu dadaalo oo qofkii uu acmaashii ku dadaalo habeen kastoo ka mid habeenadaas inuu khayrka iyo wanaagga inuu ku dadaalo ibnu taymiya wuxuu odhanayaa qad yakshifuhaa yani waxaa weeyaan ana allaha tacaala qad yakshifuhaa libacdi اnnaasi fi lmanaam waxaa dhici karta addoommada qaybo ka mid ah ilaahay inuu tuso yani waxaa weeyaan habeenkii leylatulqadriga in la tuso way dhici kartaa in la tuso weliba riyo lagu tuso ama asagoo soo jeeda la tuso muxuu arkayaa marka wuxuu odhanayaa fayaraa anwaarahaa wayasmac man yaquulu haadihi leylaة اlqadri inuu iftiin arko waa dhici karta ama inuu maqlo qofku odhanaya ciduusan arkaynin caawa waa leylat اlqadri marka way dhici kartaa waxayna sheegaan culimmadii waaweyne qaybo ka mida in la tusay sida imaamu nawowi raximah اllah culimmada u tarjameeyey waxay tusinayaan waxay ka soo naqliyeen in asagoo inan yar ah habeen habeenada markaasi tobanka dambe ramadaan ka mid ah inuu habeenkii toosay kadibna aabbihii uu la hadlay oo yihi yani gurigii iftiin baa buuxiyey nuur baa buuxiyey gurigii iftiinka miyaynan arkaynin dadkii guriga kula noolaa may arkaynin habeenkaasi habeenadaa markaa waxay ka mid ahayd tobanka dambe ramadaan bay ka mid ahayd marka culimadu waxay ku awileen kaanahu inuu arkay oo la tusay oo riyo lagu tusay markaasi habeenkii leytulqadriga marka way dhici kartaa in addoommada qaybo ka mid ah la tuso habeenkii leytulqadriga ama loo sheego way dhici kartaaoo markaa baciid maaha ayb waxaa laga qaadanayaa qofka musalligoo tukanaya inuu wejigaysan ka wada saaro dhulka oo horaan usoo marnay axaadiista sheegaysa marka la sujuudayo in wejiga iyo markaa sanka lagu wada sujuudo waxaan laga qaadanayaa xadiidkan wacalىa jabhatihi aharu اlmaai waطiib wejigii ayaa waxaa ka muuqanaya raadkii biyaha iyo dhoobada ayaa ka muuqanaya baabu leylaة اqadri baabu alictikaaf baab u yahay ictikaafka ictikaafku xagga luqada waa lusuumu shay waa shay la laazimo ayaa ictikaaf la yidhaahdaa ayb cakafa wactakaf bmacnaa lazima اmakaan meeshiiba ku nagaaday weeye ayib qaala اllahu tacaala yackufuuna calىa asnaami lahum waxay ku dulnagaanayaan markaasi asnaam iyo sanamyo ayagoo u sugnaaday xagga sharciga ictikaaf waxaa la yidhaahdaa waa lusuumu اlmasjidi licibaadaة اllaahi tacaala in masjidka lagu nagaado iyadoo marka ilaahay loo cibaadaysanayo oo taqarub ilahay loogu dhowaanayo can caaishaةa radi اllahu canha أن النبي sلى الله عليه وسلم cاشha waxaa laga wariyey رaضي الله عanها أن النبiيa نبigu sلى الله عليه وسلم kaana wuxuu ahaa يctakiفu mid اعتikaafa في الcaشhر الأwaakhir min رamaضاan tobanka dambe oo ramadاan buu اعtikaafi jiray xatىa توafaahu الlah عaزa waجل ilaa ilaahay ka oofsaday oo nafta ka qabtay ثuma اعtakafa أزwaaجuhu waxaa اعtikaafay xaasaskiisii bacdahu nabiga gadaashiisa عalaيه الصaلاaةu وaسلاaم wa fيi lafdi waxaa ku sugnaa kaana rasuulu الlahi slى اllahu عalيh waslm rasuulku wuxuu ahaa yactakifu mid ictikaafa fii kuli ramadaanin ramadaan kasta ayuu itikaafi jiray ramadaan kasta ayuu ictikaafi jiray faidaa صalaa alghadaata subaxii markuu tukado jaaءa makaanahu wuxuu tegi jiray booskiisii ala ictakafa fiihi uu markaa ku ictikaafayey caaisha xadiidka warinaysa waxay nebi moxamed ka warisa calayhi الsalaaةu wasalaam nabigu inuu tobanka dambe ictikaafi jir ramadaan ka mid ah ayib ilaa marka ilaahay u ka oofsaday kadibna waxaa ictikaafay xaasaskiisii ayaa ictikaafay ayib ramadaan kasta uu ictikaafi jiray markuu tukado salaadda subax wuxuu markaasi tegi jiray meeshii uu ku ictikaafayo ayuu marka ku nagaanaya ayuu markaa geli jiray waxaa laga qaadanayaa xadiidkan inay mashruuc tahay tobanka dambe oo ramadaan in la ictikaafo ayaa laga qaadanayaa ayib waxaa loo kaloo laga qaadanayaa inuu ictikaafku weli mashruuc yahay oo aan la nasakhin waxaan laga qaadanayaa xataa tawafaahu اllah ilaa ilaahay ka oofsaday ictikaafkaasi nebigu waa waday calayhi الsalaatu wassalaam waxaa kaloo laga qaadanayaa dumarku inay ictikaafi karaan waa laga qaadanayaa shardibaasi ku xihan shardigaas waxaa weeye gabadhaasi waa inay daahir ka tahay dhiiggii dhalmada iyo dhiiggii cadada kadaalika fitno waa inaysan ka dhacaynin oo masjid rag ay joogaan dhallinyaro ay joogaan yani waxaa weeyaan oo laga baqayo fitno kale inay ka dhalato waa inaysan ahayn meeshaasi waa shardiga labaad shardiga saddexaad waxaa weeye ninkeedu waa inuu ufasaxaa ninkeedu waa inuu ufasaxaa oo fasax waa inay ninkeedi ka haystaa hadday tahay gabadh markaasi zawj leh laa yaxilu limra'atin an tasuuma wazawjuha shaahidun ilaa biidnih soonkii baa loo diiday inay soonto idan la'aan gabadh iyaysan soomin oo ma bannaan inay soonto ninkeediioo jooga inuu ufasaxa mooyaane mar haddii soonkii cibaadaha ninkii looga fasax qaadanayo waa kii sunnaha ahaa weeyaane ee ictikaafkana min baabi awlaa marka shuruudda haddii la helo gabadhiina waa ictikaafi kartaa waxaan laga qaadanayaa dumarkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inay iyaguna inay ictikaafayeen waxaa laga qaadanayaa ictikaafku meelaan masjid ahayn inuusan ku asaxaynin gurigeegaan ku ictikaafayaa laa yasax ma asaxayo waa inaad tagtaa masjid weliba masjidkaasi waa inuu yahay masjid lagu oogo jumcooyinka iyo jamaacaadka masjid lagu oogo waa inuu yahay haddii kale xikmaddii laga lahaa markaasi ictikaafka oo qofku inuu nagaado ayaa meesha ka baxaysa marba hadduu sii baxayo oo jamaacadii uu soo tukanayo soo noqonayo jumcadii uu aadayo xoogaa xikmaddii loogu talagalay ayay markaa ka hor imaanaysaa ayib muctakifka ictikaafaya yani waxaa weeyaan wuxuu gelayaa ictikaafkiisa tobanka dambe ninka doonay inuu ictikaafo wuxuu gelayaa yani maalinta kow iyo labaatanaad ee habeenka markaas kow iyo labaatanaad markii habeenku uu soo galo habeenkaasuu gelayaa ictikaafkiisa habeenka kow iyo labaatanaad qoraxdu markay saa u dhacdo ayuu gelayaa ayib qowl baa odhanaya maya habeenka kow iyo labaatanaad subaxeeda ayuu gelayaa laakiin waxaa xoog badan hadduu ictikaafayo habeenka kow iyo labaatanaad qoraxdu markay dhacdo ayuu wuxuu gelayaa meeshii uu ku ictikaafayey maxaa yeelay habeenka kow iyo labaatanaad waa habeenada loogu rajada badan yahay leylatulqadrigii marka waxaa la rabaa habeenkaasi inuu ka bilaabo ictikaafkii oo markaasi cibaadaadkii inuu halkaas ka bilaabaa la doonayaa haddii uu marka ictikaafkiisii uu bilaabo yani subaxa kow iyo labaatanaad habeenka kow iyo labatanaad subaxeed hadduu bilaabo habeenkii habeen baa halkaa ku dhaafay habeenkii kow iyo labatanaad waa dhaafay marka sida xooga badan waa inuu galaa yani waxa weyaan qoraxdu markay saa u dhacdo habeenka kow iyo labaatanaad waa inuu galaa meeshii uu ku ictikaafayey waxaa laga qaadanayaa yani ictikaafku xikmadda waxaa laga qaadanaya inuu qofku meel gaara samaysan karo inuu meel gaara samaysan karo faidaa salla اlkhadaata jaءa makaanahu اladii ictakafa fiih markuu salaadda subax tukado nebigu wuxuu tegayey meeshuu ku ictikaafaya ama hadday tahay meel loo dhisay ama meel gaar ahaaneed halkiisii buu tegayey marka inuu qofku meel gaara samaysan karo ayaa laga qaadanayaa xikmadda loo jideeyey ictikaafka ama xikmadda laga leeyahay waxaa weeyaan an yaqطaca almuctakifu calaaqatahu can اdunya inuu qofku jaro cilaaqada iyo xiriirka uu la leeyahay adduunyada waa inuu jaro wayakluu birabbihi rabbigiina la gaar noqdo wayataladadu bimunaajaatih inuu ku macaansado faqa rabbiga ula faqayo oo cibaadaadka uu kula faqayo inuu ku macaansadaa la doonayaa inuu maskaxdiisii iyo caqligiisii iyo maankiisii markaas soo uruuriyo ayaa la doonaya oo wixii kaloo maskaxda ku jira intuu ka saaro inuu u tafaruqo cibaadadii ayaa markaa la doonayaa mashaaqishii uu ka mashquulay cibaadada rabbi markaasi uu ka ku mashquulay howlaha kale in intuu meel iska dhigo uu ku mashquulo ayaa waxaa la doonayaa cibaadaadkii iyo wixii rabbi markaasi uu ka doonayey ibnu rajab alxambali wuxuu ohanaya macna ictikaafu xaqiiqatuhu qaطcu alcalaa'iqi cala alkhalaa'iq waa in khalqiga calaaqadii aad la lahayd waa inaad soo goysaa lilitisaali bikhidmati alkhaaliq adoo rabbi khidmadiisii adeegiisa markaa xiriir la samaynaya ayib wakulamaa qawiyat almacrifatu biاllaah wاlmaxabatu lahu wاlunsu bih mar kastoy weynaato garashada qofku rabbigii uu garanayo jacaylka rabbigii uu jecelyah weheshaga rabbigii uu weheshanayo mar kastoy weynaato awradat saaxibaha alinqiطaaca ilى اllahi tacaala biاlkuliya can kuli xaal waxay dhexal siinaysaa qofkii inuu ilaahay u go'o oo cibaadada ku mashquulo ayay dhexal siinaysaa marka inuu qofku fursadda itaaniska inuu qaato oo cibaado ku mashquulo waxyaalihii kaloo mashquulinayan uu iska daayo ayaa la doonaya arrinta laga leeyahay xikmadda laga leeyahy waa taas weeyaan can caaishata radi allahu canhaa annaha kaanat meesha lagu ictikaafayo waa masjid kastoo markaa jumcada lagu oogayo ayaa markaasi jamaacada lagu oogayo ayaa lagu ictikaafi karaa xadiid baa jira odhanaya laa ictikaafa ila fi lmasaajid اhalaثa ictikaaf ma jiro saddexda masjid mooyaane marka culamada qaybo ka mida waxay ka qaateen saddexda masjid oo ah masjid اlxaraam iyo masjidu almadani iyo masjid اlaqصى mooyaane meel kale laguma اctikaafi karo camala bhada اxadiiث culimada qaybo ka midana waxay yidhaahdeen waxaa loo jeedaa ictikaaf dhammaystiran wuxuu ku dhici karaa saddexdaa masjid laakiin haddii lagu ictikaafa meelaan ahayn saddexda masjid ictikaafku waa saxayaa culimada laakiin qayb baa ku koobay haddii aad joogto masjid اlxaraam ama aqصى ama masjid اnabowi ictikaafku waa kuu furan yihi laakiin haddii aad joogto meel kale kuma furna culimada qayb ka mid a xadiiska ka qaatay badanka culimadu lakiin waxay leeyihiin waxaa weeyaan masjid kasta waa ku asaxayaa oo jamaacada lagu oogo laakiin kii dhammayska tirnaabaa ka maqan ka dhammayska tirnaa wuxuu ku xasilayaa almasaajid الثaلaaثة can caaishaةa radi اllahu canha annaha caaisha radi اllahu canha kaanat waxay ahayd turajul الnabiya sala اllahu alay sl nabiga mid u feeraysa ayay ahayd timihiisa walxaal hiya xaa'idun dhiiggii caadada marka ay ku sugantah walxaal huwa asaguna muctakifun uu ku ictikaafsan yahay fi lmasjidi masjidka walxaal hiya fii xujratiha ay ku sugan tahay qolkeedii yunaawiluhaa nebigu wuxuu u dhiibayaa oo u taagayaa ra'sahu madaxiisa madaxu xaggeeda u taagayaa kadibna madaxii ayay markaa u hagaajinaysaa wa fii riwaayatin waxaa ku sugan wa kaana laa yadkhulu albeyta nebigu ma soo geli jirin calayhi salaatu wasalaam guriga ila lxaajat اinsaani insaanka xaajadiisa iyo baahidiisa mooyaane wa fii riwaayati waxaa ku sugan ana caaishata radi allahu canha qaalad waxay tihi in kuntu waxaan ahaa laa adkhulu اlbeyta mid gala guriga lilxaajati dan baan u geliyey ayaan u soo geliyey wاlmariidu fiihi xaal qof xanuunsan uu ku sugan yahay masjidka ee guriga famaa as'alu canhu maan weydiinayn xaalkiisa qofkaa xanuunsan ilaa wa ana maara anoo soconaya mooyaane xadiidka caaisha ayaa warinaysa waxay tilmaamaysaa nebiga inay timihiisa u feeri jirtay oo u hagaajin jirtay markaa isagoo muctakifoo masjidka ku jira arrinkaana wuxuu ku dhacayaa waayo gurigeedu iyo masjidku waa isku dheganaayeen marka albaab baa u furnaa xagga masjidka marka albaabkaas intuu madaxa ka bixiyo nebigu calayhi isalaatu wasalaam ayay markaasi madaxii u hagaajinaysa xaalkaas ayadoo markaa ku sugan xaalatulxayd ayay markaa sidaa yeelaysa ayib waxaa laga qaadanayaa gabadha xaa'idkaa jismigeedu inuusan najaaso ahayn baa laga qaadanayaa nimanka yahuudda ah yani waxaa weyaan gabadhu hadduu xayd ku dhaco way ka fogaan jireen waxayna u arkay inay tahay najaaso inay tahay gebigeeduba bay u arkayeen marka waa ka fogaan jireen sida wax najis oo kale ah nasaaraduna yani waxaa weeyaan xaalkooda isku mid buu ahaa xaalka ay caado qabtay xaalka kaleba isku mid buu ahaa diinteennu laakiin sidaas markaa labaduba waa khilaafsantahay yuhuudda odhanaysa waa wada najaaso waa markaasi jismigeedu way khilaafeen qolo odhanaya nasaarada odhanaya xaal ay markaasi najaaso tahay maba jirto labaduba way khilaafeen marka diinteennu waa diin markaasi wasat ah oo dhexdhexaada weeyaan jismigeeda iyo gacmaheedu najaaso maahan ayib taasi marka waa laga qaadanaya waayo hadday najaaso tahay nebiga madaxiisa inay taabato ooma ogolaadeen taasi marka waa laga qaadanaya taasi waa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya qofka muctakifkaa oo ictikaaf ku jira inuu jismigiisa qayb ka mida ka saari karo masjidka ayadna waa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa inay bannaan tahay in laga bixi karo masjidka qofkii muctakifka uu ka bixi karo dan iyo xaajo haddii maalan suuli uu baahdo haddii maalan mayrasho uu baahdo haddii maalan cunto uu baahdo oo cid u keentana uusan helaynin inuu guriga aada mooyaane xaalka noocaas way u bannaantahy inuu ka baxo masjidkii oo dantiisii markaa uu soo guto culimmaduna waxay u qaybiyeen bixitaanka qofka muctakifka uu ka baxayo masjidka saddex bay u qaybiyeen saddex qaybood bay u qaybiyeen qaybta kood waxaa weeye bixitaan ka hor imaanaya ictikaafkiiba bixitaan ka hor imaanaya ictikaafkii oo muxuu yahay wuxuuba u baxaya inuu ganacsi sameeyo inuu ganacsi albeyc washiraac inuu sameeyo ayuu u baxay wuxuu u baxay markaasi galmo iyo wax la mid ah hada laa yajuuz ictikaafkiina waa buraya kaasi waa waa khuruujun yunaafi lictikaaf midka labaad wuxuu noqonayaa inuu qofku u baxo arin laabud ah sida arrimaha haddaan sheegnay oo kale inuu wax soo cuno inuu wax soo cabo inuu markaasi xaajo soo guto kaana waa u bixi karaayo waa u bannaanta ka saddexaad waxaa weeya khuruujka saddexaad waa khuruuj arin gaar ahaaneed ku tacalluqa sida maalan qof baa dhintay masjidkii baa la keenay waa lagu tukaday ma raaci karaa oo xabaalihii ma u raaci karaa qof xanuunsan ma soo ziyaaran karaa maalan qof qariib ah ma soo booqan karaa iyo waxa la midka oo daacaadka ah waxay culimmadu leeyihiin hadduu marka hore shardi ka dhigtay oo markuu gelayey ictikaafka ayaa wuxuu waa ictikaafayaa laakiin bishardi wixii arrimaha ku saabsan waa nooga baxayaa wuu niyooday arrinkaas marka horeu sii niyeystay ziyaaro qof qariib ah qof xanuunsan janaaso arrimaha inuu raacayo ayuu sii niyeeyey marka hore oo u bannaanta haddii laakiin marka hore uusan shardi ka dhiganin laa yajuusu lahu uma bannaana inuu arrimaha u baxo oo inuu markaa masjidka ku nagaadaa saddexdaa qaybood ayay markaasi u qaybiyeen kan dhexe qofka niyadiisa horey ku xidhantah hadduu niyeeyey marka hore uu shardi ka dhigtay yajuus hadduusan ka dhiganna laa yajuusu lahu uma bannaana labada kale midna waxaa weeyaan ictikaafkiiba ka hor imaanaya midna waa shay laga maarmaana oo ictikaafkii waxba markaasi kuma burayo saddexdaas marka culimadu u qaybiyaan khuruujka laga baxaya masjidka qofka isagoo markaa muctakif ah ayib waxaa laga qaadanayaa inuu ninku xaaskiisa inuu adeegsan karo oo hawl marka u baahan yahay inuu u adeegsan karo ayaa laga qaadanaya ayb waxyaalaha caadada ku dureertay inay markaa u qabanayso oo u dirsan karo ayaa laga qaadanaya caaisha lafteed waxay tilmaantay gurigan soo gelayey iyadoo ictikaaf ku jirta ayay guriga soo gelaysay dan iyo xaajay guriga usoo gelaysay marka aan guriga imaado gurigii maalan qof xanuunsan baa jooga qofka xanuunsan xaalkiisa waxaan weydiinaya anoo soconaya markaan ag marayaan leeyahay xaalkaaga ka waran maxaa dareemaysaa waana socdaa marka in ictikaafkeeda dhaawac uu soo gaaray diidaysa waxay doonaysaa iyadoo soconaysa inay markaa ninkii qofkii xanuunsanaana dantiisii iyo arrinkiisii waraysato markaa socotona ayay doonaysaa marka famaa as'alu canhu ilaa wa ana maara anoo soconayo lugaynaya mooyaane si kale omaan weydiina macnaa intaan la fadhiisto maan waraysanaynin maadaama qofkani uu maxbuus yahay oo masjid ku jiro oo cibaado u tafaruqay wax kastoo cibaadadaasi markaasi dhaawici kara waa inuu qofkii markaas iska ilaaliya wixii markaa laga fursan waayo markaas mooyaane وعن cمر بن الخطاب رضي الله عنه قال waxaa laga wariya cمر بن الخطاب رضي الله عنه qaaلa inuu yihi cمر قلت يا رasuuل الله waxaan ihi rasuul ilaahayow rasuulki ilaahayow إنii kuntu nadartu anuu waa nadray waxaan ahaa mid nadray في الجاahiلiyaةi xilligii جاahiliga ayaa nadray maxaa ku nadartay an actakifa leylaة inaan habeen اctikaafo wa فيi riwaayaةi yowma an actakifa yowma inaan maalin اctikaafo fi lmasjid alxaraami masjidkii xurmada u saaxiibka ahaa qaala nabigu wuxuu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam faawfi binadrik nadarkaaga oofi walam yadkur nabigu ma sheeg walam yadkur bacdu ruwaah ruwaadda qaybo ka mida may sheegin yowman walaa leyla habeen iyo maalin toona may sheegin an actakifa laa leylata walaa yowm midna mu oran waxaan ku nadiray inaan ictikaafo masjid alxaraam bas xadiidkan cumar radi allahu canhu ayaa wuxuu nabiga weydiiyey calayhi salaatu wasalaam su-aashaas wuxuu weydiiyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markuu xunayn ka soo noqday xunayn markuu ka soo noqday ayuu su-aashaasi weydiiyey ayib wuxuu ku nagiray cumar xilligii jaahiliga jaahiliga waxaa loo isticmaalaa maa qabla alislaam maa qabla islam baa jaahiliye la yidhaahdaa ayib maxaa jaahiliye loo leeyahay ligalabati اljahli calى ahliha qabla islam dadku jahli waxay ku sugnaayeen jahli iyo aqoon daro islaamkii bay markaas jaahil ka ahaayeen laakiin markii nebi maxamed lasoo diray calayhi الsalaatu wasalaam jaahiliyadii markaasi markaa way zuushay laakiin qofkii sameeya wax sharciga khilaafsan jaahili waa lagu sheegi karaa wax sharciga khilaafsan qofka sameeya waa la odhan karaa fiika jaahiliya arrimihii jaahiliga wax ka mid a ayaa kugu sugan nebigu calayhi الsalaatu wasalaam ninkii axad الصaxaaba ayaa nin kale wuxuu ku caayay hooyadiis yani kii ay dhashay islaantii madoobeyd buu ku yidhi wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam acayartahu biummih ma waxaad ku cayday hooyadii inaka mru'un fiika jaahiliya waxaad tahay qof jaahiliye ay ku sugantah macanaa dhaqankii jaahiliga wax ka mid ah ayaad samaysay weeye laakiin jaahiliyadii caamkayd way zuushay waxayna ku zuushay bibicdati nabiy calayhi salaatu wasalaam ayib marka xilligaa jaahiliga qabla islaam ayaa wuxuu ku nadray inuu ictikaafo riwaayaadka qaar waxay sheegayaan maalin ama habeen habeenka haddii la qaato waxay ka qaateen culimmadu inay asaxayso nadar inuu asaxayo ictikaafku biduuni sawm inuu asaxaya laga qaata waayo dee habeen lama soomo inuusan shardi u ahayn in markaasi markaad ictikaafaysa inaad sooman tahay inaysan shardi ahayn ayaa laga qaatay leylatan haddii lafdigaa la qaato wey lafdi kale yowman buu sheegayaa maalin inaan ictikaafo lafdi kale asaga kuma daraya labaduba laa yowm walaa leyla culimadu waxay leyn iskama hor imaanayaan maxaa yeeley haddii leyla la cabiro maalintiina waa ku jirtaa haddii yowm la cabirona habeenkiina waa ku jiraa oo inta lafdiga habeen la cabiro ba waxaa loo jeedaa luqadda carabiga yowm iyo habeen wada socda habeenkii maalintii wada socda inta habeen la cabiro ba waxaa loo jeeda habeen iyo maalin wada socda marka isma diidaya isma diidaya ayib marka cumar radi allahu canhu xilligaas ayuu ku nadray waxaa laga qaadanayaa qofka gaalkaa in markaasi cibaadada uu ku nadiro isagoo gaala inay asaxayso laakiin goormuu la imaanaya bacda alislaam inay ka asaxayso ayib oo uu guntamayo nadarka uu nadiro qofka gaalka inuu inuu guntamayo ayaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa in haddaad ku nadarto ictikaafki inaad oofiso inay waajib kugu noqonayso haddii la cayimo oo meel gaar ahaaneed qofka uu cayimo meel heblaan ku nadar inaan ku ictikaafo waa inuu ku nadar waa inuu ku ictikaafa markaas oo oofiyaa maalan hadduu ku nadaro masjidu nabiyi inuu ku ictikaafo laakiin uusan tegin masjidu nabiyi masjidu xaraam uu tago wuu ka asaxayaa hadduu ku nadro inuu ku ictikaafo maalan bayt ulmaqdis oo masjidu nabowi uu ku ictikaafo uu ka asaxayaa laakiin intuu meel ku nadray meel ka hooseysa inuu tago kagama asaxayso masjid alaqsa iyo masjidu nabowi iyo masjid ulxaraam xagga fadliga marka la eego waa kala fadli badan yihiin masjid ulxaraam baa ugu fadli badan salaadda lagu tukado waxay udhigmaysaa miata alf salaa boqol kun oo salaad bay udhigmaysaa masjidu nabowina wuxuu udhigmayaa kun salaadood masjid ulaqsana waxay udhigmaysaa shan boqol oo salaadood marka kaa hoose hadduu ku nadiro ka ka sarreeya hadduu kula yimaado way ka asaxaysaa laakiin midka sare oo fadliga badanleh hadduu ku nadiro kii ka hooseeyey kuma asaxayso inuu kula yimaado ku ku nadiray mooyaane ayib waxaa laqaada laga qaadanayaa oo xadiiska laga dariishaday masaladaan sheegnay oo ah in uu ictikaafkii asaxayo walow qofkii yuusan soomanaanba waxaa laga qaadanayaa inuu qofku cidda waxa uu garan waayo inuu weydiiyo ciddii markaa isle waxbay kuu sheegi kartaa kugu dhaantaa inuu markaasi inuu weydiiyo inay mashruuc tahay baa laga qaadanaya ayib waxaa laga qaadanayaa yani waxaa weeyaan in ciddii cilmi la weydiiyo cilmigaa haddii uu garanayo inuu markaasi inay waajib ku noqonayso markaasi inuu u sheego ama cid u sheegta markaasi inuu markaa u tilmaamo taana waa laga qaadanaya can safiyata binti xuyayin radia allahu canha qaalat waxaa laga wariyay safiya bintu xuyayin radia allahu canha qaalat inay tihi kaana الnabiyu nabigu wuxuu ahaa salى اllahu alayhi wasalama muctakifan mid ictikaafayuu ahaa faataytuhu nabigu waan u imid azuuruhu anoo ziyaaranaya leyla ay fii leylin habeen anoo ziyaaranaya aan u imid faxadatuhu nabigaan u sheekeeyey uma qumtu dabadeed waan kacay lianqaliba si aan u laabto oon guriga ugu laabto faqaama macya waa ila kacay nabigu calayhi الsalaatu wasalaam liyanqalibanii siuu ii celiyo oo guriga ii geeyo wa kaana maskanuhaa wuxuu ahaa meesha ay degan tahay safiya fii daari usaama ama fii beyti usaama ibnu zayd guriga ama daarta usaama ibnu zayd xilligaas usaamo muu lahayn laakiin markii dambe ayuu usaamo yeeshay ile xilligaa hore inan yar buu ahaa xilli dambeu gurigan yeeshay fa mara rajulaani min alansaar nabigii calayhi salaatu wasalaam iyo safiyo wada socdaa ayaa laba ninoo ansaara ayaa soo maray goobtii falamaa ra'ayaa markay arkeen rasuula اllaahi salى اllahu alayh wasalama asracaa way dheereeyeen labadii nin faqaala الnabiyu sal اllahu alay waslam rasulku wuxuu ku yidhi calىa rislikumaa yacni qunyar isaga socda ay imshiyaa calىa rislikumaa tartiibtiina isaga socda waxba ha degdegina inahaa safiya gabadhay la socotaa waa safiya bintu xuyey faqaalaa waxay yidhaahdeen labadii nin subxaana allah ilaah baa ceeb ka nasahan yani ilaah baa nasahaynaa nasahaad waa ismu masder baa la yidhaahdaa yaa rasuula allah waayo sabaxa masderkeedu waa tasbiixi weeye marka subxaana waa ismu masder bay noqonaysaa yaa rasuula allahi rasuul allow ceeb ilaah baa ka hufan faqaala rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina shayطaana shayطaanku yajrii wuxuu soconayaa min ibni aadama ina aadam xaggiisa wuxuu ka soconayaa majra dami dhiiggu meeshuu maro ayuu markaa marayaa asaguna wa inii khashiitu anugu waxaan ka baqday oon ka cabsaday an yaqdifa fii quluubikumaa inuu ku tuuro quluubtiinna sharan shar iyo xumaan inuu ku tuuro aw qaala shay-an inuu wax ku tuuro wa fii riwaayatin annahaa safiya jaaad way timid tazuuruhu xaalay nebiga ziyaaranayso calayhi salaatu wasalaam fii ictikaafihi ictikaafkiisa ayadoo markaa ku ziyaaranaysaa ayay nebiga u timid calayhi salaatu wasalaam ayb fi lmasjidi masjidka uu ku ictikaafayo fi lcashri alawaakhiri tobankii dambena uu ictikaafayo min ramadaan ka mid ah fataxadadat way sheekaysay cindahu nabiga agtiisa calayhi salaatu wasalaam saacatan ay qadar saaca saacad qadarkeed ayay markaa sheekaysay yani waqti baa loo jeeda waqti min azaman baa loo jeedaa waqti zaman ka mid ah ayay nabiga la joogtay calayhi salaatu wasalaam uma qaama dabadeed way kacday tanqalibu ayadoo gadoomaysa oo noqonaysa gurigeedii faqaama nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebiguna waa kacay macahaa la jirkeeda ayuu kacay yaqlibuhaa asagoo markaasi celinaya oo gurigii u celinaya xataa idaa balaqad markay gaadhay oo tagtay baaba almasjidi albaabka masjidka cinda baabi umi salama umi salama gurigeeda albaabkiisa markay marayso uma dakarahu wuxuu sheegay bimacnaahu xadiidkan macnihiisa ayuu sheegay yacni qisadii marka labada nin oo markaa arkay oo kadib markaa dheereeyey xadiidka waxaa warinaya safiya bintu xuyayi waa um اlmuminiin magaceedu waa safiya bintu xuyey ibnu akhطab waxaa dhalay banu nadiir nimankii la ohan jiray yahuudda ahaa sayidkoodii baa dhalay sayidkoodii baa dhalay marka xuyey ibnu akhطab waa sayidu bani nadiir waa nimankii magaalada madiina deganaa oo laga raray oo suuraة اxashri lagaga sheekeeyey arintooda weeyaan ayb لأwl الxashri huwa اladii akhraja اladiina kafaruu min ahli اkitaabi min diyaarihim liأwali اlxashri waa nimankaa banu nadiir loo yaqaano weeye marka waxaa qabay nin la ohan jiray kinaana ibnu rabiic oo bani nadiir ah waxaa la dilay maalintii khaybar ayaa la dilay waxay ka mid ahay dadkii lasoo qafaashay maalintii khaybar bay ku jirtay waxaa helay saxaabigii oo markaa qismi u helay saxaabigii la ohan jiray dixya ibnu khaliifa ayaa markaas bay ku soo beegantay kadib nin baa u yimid nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuuna u sheegay gabadhani waxaa dhalay nin sayidaa dhalay ayib marka cid kaloy ku habboon tahay ma jirto adiga mooye yaa rasuul allah maadaama ay tahay ina boqor markaasi adiga mooye cid kaloy munaasab ku tahay ma jirto kadib nebigu calayhi salaatu wasalaam bedelkeedii ayaa la siiyey dixya nebigaana sidaa ku xoreeyey kuna guursaday oo waxay ka mid noqotay min ummahaati اlmuminiin bay ka mid noqotay way islaamtay dumarka marka waxay ka mid ahayd wan wanaagsan radia allahu canha cibaadada badan bay ka mid ahayd waxay dhimatay kontonkii hijriga ayay dhimatay yacni sagaal iyo soddon sano bay nebi maxamed ka dambeysay calayhi salaatu wasalaam ayb waxay markaasi tilmaamaysaa qisadan inay u timid nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo ictikaaf ku jira masjidkii ay u timid waxaa laga qaadanayaa in markaasi qofka ictikaafka ku jira lasoo ziyaaran karo baa laga qaadanayaa aysan xaaraam ahayn waxaa laga qaadanayaa in loo sheekayn karo weliba marka way u timid nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wayna u sheekaysay oo waqti bay markaasi la joogtay marka inuu sheekayn karo wixii markaasi aan kama ka mashquulinayn maqsuudkii iyo wuxuu ictikaafka u galay inaysan dhib lahayn ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya akhlaaqdii nebi maxamed calayhi salatu slam say u wanaagsanayd gabadhii u timid ma ohan orda iga fogo idhaaf ma oran macnaanan nebigu markaasi asna waa ka dhegaystay sheekadii oo markaasi waa u ogolaaday kadib gabadhi markii waktigii ay joogtay qadar kadib markaasi way noqotay waxay doontay inay noqoto nabiga marka sii raac xilli habe habeenay weliba ahayd xilli habeena ayay ahayd waxaa laga qaadanayaa gabadhu inay habeenkii bixi karto bishardi laakiin waa in fitno aamin laga yahay haddii laakiin inay dhib la kulanto laga baqayo ama dad kale ay ku fitnoobaan taasi markaa saddan lidariica wa dar-an lilfitna markaasi lama ogolaanayo inay ka baxdo gurigii taasaan u amnin badan laakiin min xayu aljawaaz baa laga warramaya ayib gabadhaas waxay degenayd guriga usaama radi allahu canha markii dambe uu yeeshay ayay degenayd radia allahu canha laba nin baa soo maray labadaa nin waxay ku sheegeen culimada qaybo ka mid ah cabaad ibnu bishir iyo usayd ibnu xudayr labadaa nin bay qayb ka mida culimmadu ku sheegeen almuhim labadaa nin baa markaasi nabiga arkay calayhi salaatu wasalaam kadibna socodka bay dheereeyeen nabigu waa la hadlay calayhi salaatu wasalaam wuxuuna u sheegay qunyar isaga socda hadegdegina qoftay la socotaay gabadhay la socotaa waa safiya waa xaaskaygi weeyaan saxaabadii markaa way tasbiixsadeen waxaa laga qaadanayaa waxaad la yaabta markaad aragto inuu qofku tasbiixsan karaa laga qaadayn subxaana allah wuxuu qofku la yaabo inuu la tasbiixsan karo inuu odhan karo allahu akbar waa mashruuc weeyaan laakiin in sacab la tumo la sacabiyo sida hadda macruufka taasi mashruuc maahan waana culimadu waxay ku sheegeen waa tashabuh bilkufaar waa gaalada oo laisku ekeysiinayo weeyaan laakiin sharcigu waxaa weye markii qofku wax la yaabo ima subxaana allah wa ima allahu akbar allahu akbar inaha sanan inaha sunan ayib subxaana allah ina almuslima laa yanjus markii wax lala yaabo waa shay mashruuca weeye ayib wuxuu nabigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam yani shaydaanku qofka wuxuu marayaa meelaha dhiigu marayo yani qofku wuu waswaasinaya waxbuu qofku qalbiga kaga ridayaa waxbuu u sheegayaa marka waxaan ka baqay inuu qalbigiina xumaan ku rido waxaan fiicnayn inuu qalbigiina ku rido ayaan ka baqay halkaana waxaa laga qaadanaya haddii qofku isle waa lagu tuhmaysanaya inuu iscadeeyo waxa isle waa lagu maalan haddii isagoo qof dumara la socda cid uu soo maro inuu u sheegi karo oran karo qofkay la socdaa ama cidday la socotaa waa walaashay ama waa hooyaday ama waa eedaday ama saasoo kale si aan loo tumaysan loo oran yani shaksigii noocaas ahaa oo salaax uu ka muuqanayey yani dumar buu la socday ama markaa dadka aysan ugu fitnoobin inuu sheegi karo ayaa markaa laga qaadanaya kadalika waxaa laga qaadanaya qofku meelaha tuhmada inuu ka fogaado meelaha lagu tuhmaysanayo qofku inuu ka fogaado man wadaca nafsahu amaakina tuham falaa yaluumana ilaa nafsaha bay culimmadu yidhaahdaan meelaha qofka lagu tuhmaysanayo hadduu isgeeyo hadduu tago haddii la tuhmaysto naftiisa mooy cid kale yuusan dulmin yani yuusan tuhmaysan yuusan markaa wax ka sheegin yani meel xun yaan yaan lagugu arkin meelaha lagu qayilo meelaha khamriga lagu cabo meelaha fawaaxishta iyo dadka xunxun ay tagaan yani iska ilaali haddii meelaha lagugu arko oo wax lagaa sheego naftaada mooy cid kale ha canaanan ayib marka nebigu calayhi salatu slam waa isberi yeelay wuxuuna u sheegay gabadhan inay tahay markaasi safiyo xaaskiisa ah maxaa yeeley shaydaanka waxaa dhici karta waxaan fiicnayn inuu qalbigiina ku tuuro ayaa dhici karta ayib waxaa laga qaadanaya shaydaanku inuu ibni aadamka aada ugu lamaan yahay oo waxaa markaasi lagu salladay oo lagu imtixaamay waxaa kaliyo lagaga badbaadi kara waxaa weeyaan inuu qofku ka coodu bilaysto waima yanzaqanaka min ashayطaani nasqun fastacid bilah ilahay ka maangal qalbigaa hadduu xumaan kusoo tuuro acuudu bilahi min ashayطaan rajiim dheh wax badan buu kugu soo tuurayaa dadka qaarkood bu waxyaalo badan xataa gaalnimo ah buu ugu sheekaynaya waad gaalowday gaalnimaad ku hadashay gaalnimaad ku dhacday caynkanaad samaysay qofkii buu doonayaa inuu waxaa weeya markaasi xadka ka saaruu doonayaa marka kullu hada qofku inuu dhegeysto lama rabo waxaan la doonayaa qofku inuu ka cawdu bilaysto mar kastaba tacawudkaas inuu ku dadaalo waxaa markaa dikriga uu ku dadaalo inuu markaa weyse qabka ku dadaalo ayaa markaa la doonayaa ayib waxyaalaha iyo meelaha ka soo gelayana albaabada uu ka soo gelayana inuu iska xiro ayaa qofka la doonaya marka masaaishaas ayaa xadiidka laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa yani inay bannaan tahay qofka isagoo qof dumara ay la socoto ama walaashii ama hooyadii ama cid kale inuu la hadli karo isagoo qof maxramkiisa uu la socdo inuu cid kale la hadli karo ayaa laga qaadanaya waayo nabigu wuxuu la hadlayey nimankaas iyadoo markaa xaaskiisa ay la socoto ayuu la hadlayey waxaa laga qaadanayaa markaasi saxaabadu say nebiga u weyneynayeen mar alla markay arkeen bay ayay markaa ordeenoo dheereey socodka ku dheereeyeen ayib waxaa laga qaadanayaa in haddii qofka ku jira ictikaafka cid soo siyaarato inay u bannaan tahay inuu sii dhoweyn karo ee gaar ahaan hadday qof dumara tahay inuu sii dhoweyn karo ayaa laga qaadanayaa waxaa laga qaadanayaa shafaqada nebi maxamed iyo naxariistiisa laga qaadanayaa maxaa yeele nimankii markiiba wuxuu ka baqay inuu shaydaanku xumaan ku tuuro markiiba nabi waa ka gaaray wuxuuna u sheegay arrinka iyo xaqadu siday tahay ayuu markaasi u sheegay marka masaa'il badan baa laga qaadanaya halkaa inoo joogo wallahu aclam